Muddooyinkii dambe waxaa soo badanayay dhalinyarada jaamacadaha iyo ganacsatada oo ku midoobaya iskaashi wax soo saar oo ku khotama beeraha. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay nidaamka shaqo ee iskaashatada, oo ay ka mid yihiin iyo heerarka tacabka beeralayda ee dhalinyarada magaalada Jowhar.
Waqtigii hore markuu dhammaada ka bacdi waqtigeedan dambe haddana la cusboonaysiiyey ilaa hadeertaan anaga gacanta ku haysano wax walba annagaa samaysano annaga laba boqol iyo waxaan ka koobana sideed qofood annagaa mar walba wax isku darsano annagaa istaakuleyno annagaa wax walba isku qabanayna inkastoo aanan dhulka badi la wada fali karin laakiin nin walba meeshuu ka gaaro uu ka falaya marka sidaa darteeda ilaa hadda intaa kusoo gaarnay haddana waxaa noo yimiday kana iskaashatooyinkaana la aasaasay jowar laba kun iyo labaatanii koodii hadda la aasaasay noo yimideen haddana kuwanaaba lasii qabsanay maana ujeeddada loo aasaasay waxay ahayd iskaashi marba dee aan maqasho waa dad is aruursaday oo wax isku darsaday oo baahidooda inay wax ka soo saaraan ama dhulkooda dhaqaale ahaan inay wax soo saartaan ay isku darsadeen waa iskaashi marbaddaa maqasho waa dad fikrad maskax maal muruq isku darsaday waa marka saas darteeda waxaan ka damacsaneen inaan gobolkeena wax qabsan karno waxaan taagannahay inaa wadankeena gobolkeena wax soo saarkiisa aan tayeno annaga ka iskaashato ahaan maasha allah anoo toosantaha sanadkii haddaa kasoo baxnay iyo wixii kasii horeeya xogaa anoo toosantaha waxaan sii rajaynayna ka badan inaan sameyn doono sha iskaashatada sisinlee dhul waxay leedahay baaxadiis gaaraya ilaa laba boqoloo hegtar laba boqol oo hegtar marka labada boqol oo hegtar marka mala wada tacbo oo xoogaa dhaqaala yaro darteeda iyo adiga wadankii iska wax naqday xoogaa ah hadda sanadka hadda ugu dambeeyo kale waxaan soo tacabnay dhul gaara ilaa iyo siddeetan hegtar soddonka kalena digir salbuko iyo waxyaabahaas adiga iyo qudaar iyo aan u kala qaybanay waa sanadkii hadda aan ka soo baxnay badanaa dhallinyarta maanta jirta kuma buraarugsana in dalkan laga samayn karo dhaqaalo laakiin se aniga cumar ahaan waxaan aaminsanahay in laga abuuro karo dhaqaalo weliba aan lasoo koobi karin soo beerashadoo kale waxaa nidaamka loogu sameyn karo dhaqaale dhalinyar ahaan waxaa ka mid ah in la midoobo meel laiskugu yimaado caqli laisku darsado go-aan la gaaro la fikro laguna fikro maxaan sameynaa fikirka in lagu beesgareeyo dhanka iyo beerashada ama tacabka kadib waxaa soo baxayso tacabka maxaan tacbanaa soo marba haddaa heshid dhulkii aa haysatid wixii tacbaleedna aad haysato soo wax kalan kuma haayo baahim kuma hayso ee baahida kuaas adaga isku dilayo soo waxaa waxyaaba fara badan a dhalinyarta ay ka sameyn karaan maanta dhaqaalo sida inay tacbadaan oo kale sida inay tacbadaan oo kale diirta oo kale diirta waqtiyada ay ku bislaanayso oo kale iyo xiliyada la tacbo karoo kale way kooban yihiin